shalay waa taadogeydo markii hore maraykanka wuxuu ahaa sacuudigu markii hore qaacidadiisa jiray bayskiisa militari buu ahaan jiray waa kii laga wareejiyey waa kuwii qatar usoo wareegay markay qatar usoo wareegeen waxa weeye nation ros baa la ciyaaraya cid baa waxaaa si caruurta yaryada in lagu shaqaysanayo markaad ufiirsa wax oo dhan markaad hoos ugu noqotaan waxa weeyaan meeshan sharqan aws lagu yidhaha waxa wey laba dowladood yaa la daba fadhiis la daba ahayd roolkoodu ahaa laba dowladoo waaweyno sidii aabbo oo kale u noqon kara mandaqad waxay ahayd masar oo xagga north africa iyo eriyada agga afriiqiya ahayd iyo sacuudiga oo xagga khaliijka ah ciraaq iyo dee suuriya wakano way halkay maraya waynu aragnaa marka adeeraan waxaanu haystaa waxaanu waa silsilad isku taalla waxaana loo waxaana ka dambeeya waxa weeyaan cadow ay leeyihiin cadow carabiya oo cadow islaamiya yaa ka dambeeya waxaan iminka socotoo dhan markaad ufiirsato adeer waxaad arkaysaa waxa weeyaan sacuudiga imaaraadka iyo qatar intay isu jiraan waad og tahay xukunkooduna inay isku mid yahay baad og tahay inay organizationka qura ee shaqaynaya maanta jaamaca alcarabiya waa intii masar ay anwasaada waxseen dhibaata ka dhacday oo aad bay u daciiftay duwalka khaliijka ilaahay batroolkana siiyey saxraaga jire nimcada ku jira waxa u aad mooda inuu madax ahaa sacuudigu laakiin si dhalinyaradii baa doonaya inay la tartamaan waxaa loo tartamaya waxa weeyaan in la raali geliyo trump in la raali geliyo marka trump la raali geliyana inanka inantiisa qaba iyo muxuu ahaa iyo israa'iil raali geliyo wuxuuna waxa weeyaan si nimankaa israa'iil la licbadaa la ciyaarayo waxa weeyaan iyagu ladan play the game iyagu hays hays meene daaya wata marka arrintani khilaafaadkan dalalkan carabta ay ka dhex aluusan hadda maxay guud ahaan bariga dhexe uga dhigan tahay iyo dunida muslimka halis intee la eg bay sidoo kale ku keeni kartaa jiritaanka ururka jaamacadda carabta aada iyo aada bay khalkhal u gelin karaysaa caalam islaamiga iyo caalam alcarabi labadaba waxa weeyaan nimankan waa nimankii qurahaa ee isku xidhnaa iyagu ee isku seen nidaamka ahaa boqortooyo iyo amiirnimo iyo waxaa wadawadatay ee sistamka ahaa marka waxa weeyaan carabi markay xumaatana islaamkii waa aasaaskii weeyaane islaamkiina uu daciifay waxaad arkaysaa waa lagu shaqaysanayaa waa taa aad arkayso maalin walba waxaan ceeb ahayn oo carabta waktigan joogta u soo kordhinayso islaamkii ma jirto waxaad arkaysaa nimankii khaliijka ahay qura waxa weeyaan markaad jaamac alcarabiya waana kuu sheegay inay daciif noqotay waa gartay ugu dambeyn adoo soo koobaya bal dalalkani waxay ku eedeynayaan qatar inay taageerto ururo qaarkood ay ku tilmaamay inay argagixisan yihiin adiguna waxaad sheegaysaa in arrintan oo idil ay salka ku hayso sidii la isaga gadi lahaa maraykanka iyo israel sidee ba arrimahan isku qaban karaan isu qaban kara waxa weeye waa waxa ka socdaa annagii beesha joogna baa yaabsanoo dheer wariyaalhay miya waaladii xaggee wax ugu wada iminka qatar waxay doonaysaa maxaa maxaa ku salday caalamkii carabiga oo dhan waxay doonaysaa dowladda sacuudiga inay iyadu uga turjoogto maraykanka iyo israa'iil oo iyadu ay noqoto number one-ka because baskii baa aniga halkan ii yaala israa'iil baan calaaqaad la leeyahay meel kastoo rabshada ka joogto oo caraba meel kastoo rabshada ka joogto way ku jiraan waataad ogeyd soomaaliya inta shir ay isugu keen yeedheen waataad ogeyd iyagu ay inoo keeneen zucamada dhibaato kasta oo imika waxa yeman bay wax ka socdaan way ku jiraan sudan bay wax ka socdaan way ku jiraan soomaaliya wax ka socdaan way ku jiraan masar bay wax ka socdaan waxaana baysi ay u noqdeen qoladii islaamiyiinta ahaa yay u noqdeen oo waxaad moodaa nimankii ikhwaan muslimiinta ahaa dee meel kale ma haysaane iyaga iyagaa u noqotay waa iyagii turkiya imika waxa odhan ikhwaan muslimiin iyagoo kuwaa ku jiraa haddana arkaysa inay xeeraan wadaan marka waxa weya nin game iska ciyaaraya aanad aan garan karayn kolba policyga siyaasada kolba halkay u jiidato doonaya inuu zaciimad ka ka samaysto waa tahay ka kasoo horjeedaana wax kale ma wuxuu leeyay war heedhe mandaqadan sacuud wuxuu leeyay war mandaqadan khaliijka anaa xukuma anaa layga dambeeya dee xishood kanna wuxuu leeyay may anaa bayskii maraykan baan ahayo anaa policyga maanta hagaagsan yahay aniga hawlay dabagala waa tahay halkana sida gaseerkii weeye waaya oo wax wada caynkaasoo biilana aakhirkiina waxaynu isugu tegaynaa natiijadeenu waxa weeyaan independent analysis waxaa la la ciifinayaa carabtii marka carabta la la ciifiyana islaamkiibaa la daciifiyey